barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o edood naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika ayaad sidoo kale nagala socotaan
waa duhur sabti ah bisha abriil waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinkugu hayna barnaamijka waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadlayno ka qaybgalka dhallinyarada ee doorashada la filaya in soomaaliya ay ka dhacdo sannadkan waxaan ka raaligelinaynaa shacbiga soomaaliyeed anagoo da'yar waxbaratay ah inaan dhahno maanta beelaheen ayaan matelaynaayo xildhibaanana ka rabnaa taas hafta raaligelin buuxdaan ka bixinaynaa annaga waxaan nahay qaran soomaaliyeed qabiil manhin marka hore laakiin danta waxay nala gashay mar kasta xad hal qof iyo xal odaa la gaaraa saas la gaaraysaan u dhahaynay waqtigiyaan ugu dheeraaday dhinacii suugaanta ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
jacayl lama moosi kara oo sidii mayay gudaa wirood buu kugu dilaa midyadaa buu sitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo
codadkaasi heeskaasi jacayl lama moosi karo iyo cabdinuur allaaliya nimco yaasiin oo talantaanle u qaadaya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan sheekooyin aad barnaamijkan inta uu socdo dhallinyarada ku maqli doontaan balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa amar ku bixiyey in ciidamo dheeraad ah iyo weliba kooxaha samata bixinta loo diro koonfurta dalka jabaan halkaas oo uu ka dhacay dhulgariir xoog badani ugu yaraan sagaal iyo toban qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen laba dhulgariir oo maanta ka dhacay meel u dhow magaalada kumamaato hay-adda qaabilsan dhinaca cabirka dhulgariirada ee dalka jabaan ayaa sheegtay in laba dhulgariir oo dhacay uu kan koowaad cabirkiisu gaadhayay ilaa shan dhibic afar magnitude oo ah heerka lagu cabiro dhulgariirada halka dhulgariirka labaadna uu xoog badnaa oo uu gaadhayay isagu toddoba dhibic eber
milatariga dalka nigeria ayaa weli wada in ay la dagaalamaan argagixisada iyada oo sidoo kalena ay wadaan howlgallo lagu soo badbaadinayo dad shacaba oo la sheegay in ay iyagu haystaan kooxda bakaxaram kuwaas oo ay ka mid yihiin gabdhihii iskuulka ee jibola sida ee jibok sidaasi waxaa sheegay jenaraal reebi abubakar oo ah madaxa warbaahinta ee wasaaradda difaaca ee dalkaasi abubakar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanku aysan weli ka quusan dadaalada ay ku doonayaan inay kusoo helaan gabdhahaasi lala-yahay kuna soo celiyaan guryahooda ayagoo caafimaad iyo bidqaba isagoo siiyey waraysi gaara v o e da ayaa abubakar waxa uu ku micneeyey fideow dhowaantan laga soo duubay gabdhahaasi iyagoo afduubka ay u haystaan boko xaaraam inuusan ahayn mid wada muujinaya gabdhihii oo dhan iyadoo kooxduna ay u muuqata ayuu yidhi jahwareer kadib markii howlgallo iyo guluf dagaal dhinacyo badan looga qaaday waa hagaag dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhallinyarada iyo sidaay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka la filaya in soomaaliya ay ka qabsoomaan sanadkan waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa soomaaliya xilliga waxaa laga dareemayaa diyaargarowga soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose sanadkan dhalinyaro badan ayaa u taagan qabashada xilalkaas iyagoo doonaya inay bedelaan siyaasiyiin muddo soo haya xilka xildhibaannimada dad lacag leh iyo odayl dhaqameedyo la filo inay soo xulaan xildhibaanada dhallinyaradan intooda badan ma ahan kuwo lacag haysta laakiin waa arday ka soo baxda jaamacadaha aqoon-yahano ah haddaba maxaa caqabada ah oo ku horgudboon marka laga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaan inay noqdaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka la filayo sanadkan laba kun lix iyo toban dhammaadkiisa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya maxamed awas sheekh maxamed oo u taagan xildhibaannimo kana tirsan dhalinyada soomaaliyeed ee hadda ku nool magaalada muqdisho maxamed nuur cali oo loo yaqaan nuuraani waa siyaasi da-yar oo u taagan xilka xildhibaannimada inuu beeshiisa u qabto iyo cabdicasiis xaaji nuur oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay kana mid a dadka caqabada ay ka haystaan inuu ku biiro hay-adaha dowladda gaar ahaanne siyaasadda dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a
waa mahadsanta waan ku dhownahay cabdiqaadir aad aad u mahadsantahay ee aways maxay tahay waa xilligan kugu dhaliya inaad horto isku soo taagta xilkan cabdiqaadir waa mahadsan tahay su-aasha aad u qiimaha badan waxay ku dhaliyaa waxay tahay anigoo leh aqoontii kartidii iyo iyo isha adiga ee, awooddii aan ku naqan lahaa ee, musharax amaba ee, inaad ka qayb qaato disiishanada ku aadan xagga go-aanada ku aadan xagga ee, dowladda amaba inaan bulshadeedu wax ugu qabto taasoo igu dhalisay waxay tahay inuu meesha iska joogo amaba hore uu u joogo sida rag aniga ila mida ay haysato odayaal ilaa iyo lixdankii meesha iska soo joogay oo aan waxbana haynin aanan ka talinaynin masiirka keenna iyo koodaba aanan ka talinaynin si aan annaga marka isbedel rasmi aan u helno taasaan igu dhalisay ama igu dhalisay laftarkaygaba inaan inaan u istaago maxamed nuuraani inaad hadda xildhibaan noqoto ama aada raadiso ama aada kambeyn samayso ololihiis maxaa kuu dhal
bismillaah aad ba umahadsan tihiin haddii ay tihiin qolada v o a da cabdiqaadir okay fursadda qaaliga aadna siisay waan salaamayaa marka hore umadweynta soomaaliyeed dunida daafeeda ku dhaqan meel walba ay joogaan runtii saad la socota cabdiqaadirow haddii aan soomaali nahay dhalinta soomaaliyeed amaba aan dhahno bulshooyinta caalamka waxaa hormuud u ah mar waliba dhalinyarada lafdhabar kas bulsho kasta waxaa lafdhabar u ah dhallinyaradiisa dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ognahay saddex iyo tobankii dhallinyaro soomaaliya xornimada soo gaarsiisay in markii xornimadii la gaaray ay xuquuqdooda helin saan filayno aan aan wada ogsoonahay oo dad kale xilkii siyaasadda masiirkii ummadda loo dhiibay isla markaasna aan aaminsannahay ilaa sanadkii kun sagaal boqol lixdankii iyo ilaa maanta aan joogno dhallinyarada soomaaliyed xuquuqdeeda ay maqan tahay la leeyahay xuquuqdii haweenkiiaa maqan dad birmageedaa jiro laakiin annaga runtii dhallinyaradii ayagoo qof ka hadlayna aana jirin oo haddana mar walba cuddadii lagu taagnaa wax walba loo loo loo isticmaali jiray aan nahay markaan fiirinay yacni dhallinyarada soomaaliyeed oo da- dunida daafeeda meel kasto dembiye aysan galin loo heesto ama kuwa dembiyada duruuf ku kalifto loo geysto aan jirin wax xuquuqdooda ka hadla soomaaliya markaan fiirino runtii meelo badan oo caalamka ka tirsan soomaalida joogta ama soomaaliya gudaheeda joogto wax dhibaatada geysanaya ama loo geynayo dhalinta soomaaliyeed waaye Een, haddana ma jiraan markii la yidhahdo dhalinta soomaaliyeed wax xuquuqdooda ama udooda arrimahooda ka dooda ma jiraan dhalinta soomaaliyeed waxay noqdeen mar walbo dad u nugul dembiyada ka dhaca wadanka in ayaga loo qabto loo dilo loo dhibaateeyo sidaa daraaddeed sidaa daraaddeed marka waxaan lagama maarmaan ah in la helo da-yar soomaaliyeed oo fidhiisanaysa ama ka qayb qaadanaysa go-aamada dalka meeshuu kasoo baxayo kursiga go-aanka loo gaarayo marka anagoo arrintaas ka duulayo een, waxaan is dhahay armaad tahay qofkii shaqsigii oo doodi lahaa dhalinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan oadna kasoo gashaa dhanka xildhibaanimada ama dhanka dowladda aadamasan
cabdicasiis adiga maxaa kuu dhaliya inaad siyaasadda xilligaas ku bad inaad qayb ka noqoto runtii aad aad ayaad umahadsan tahay mudane cabdiqaadir n waa mawduuc aad u qurux badan runtii n waxaa igu dhaliyey n ama n aan u doonayo inaan ka hadlo arrimaha siyaasadda dalka n ah, waxay tahay in dhalinyarada haatan jirto ama n waddanka u baahan yahay badbaado n maadaama badbaado u baahan yahay n waxaa muhiim ah in dhalinyarada ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka n si waddanka loo badbaadiyo waayo dhalinyarada n fikirka iyo maskaxda ku jirto kuma jirto odayaasha n ah, sababtoo ah n waxaa dal walba waxaa badbaadiya dhalinyaradiisa marka n waxaa waajib dastuuri ah in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka qayb qaataan doorka siyaasadda
aada baad u mahadsantihiin ee, maxay tahay ee, caqabadaha xilligan in- in- intaan la gaarin badan xildhibaan noqotaan idinku horgudboon aways maxaa si gaara kugu horgudboon cabdiqaadir waa mahadsan tahay ee, su-aal waa ee, aad aad u muhiimsan waxyaabaha nagu horgudbana waxay tahay ayadoo meeshii uu joogo nin odaya oo dhaqaalo fiican haysto oo dhaqaalihiina ishaadi dhalinyaradii aanan eh, u saamaxaynin inay kula tartamaan taasoo uu bulshadii ku gadanayo hab corruption ama ba- ee, ee, yeesheeda musuq maasuqa ninka dhallinyarada aqoontii awooddii iyo kartidii waa leeyahay laakiin dhaqaalihii ku filnaa ma haysto sidaa awgeed meel weliba si uu tago irid weliba wuxuu ka hordhigaa lacagaan asiga uusan awoodin marka taas aan dhihi karaa waxyaabaha ee, ee, keeni karta midda labaad waxaan dhihi karnaa ee, ayadoo ee, discrimination against age waxay yidhaahdaan xagga da'da da'da iyo faquuq in in lagu furaayo marka waxaan leenahay ragga soomaaliyeed waa inay helaan percentage ee, gaar ahaan dhalinyarada maadaama dumarkii dastuurka lagu daray ee, maxaad kala jeedaa da-da ma waxaa jirto da xildhibaannimada hadlaysa sida madaxweynaha micnaha waxaa jirta ee, dhaqanka soomaaliyeed maadaama saddex iyo tobankii dhalinyaro soomaaliyeed ay soo badbaadiyeen ummaddii iyo iyo dimuqraadiyaddii dalka iyo madax banaanadii ay keeneen wixii ka dambeysay waxay ku sharfeen odayaashii ka waaweynaa ay ku sharfeen sidaa si lamid a ayagana lama sharfino lama dhihin kale masiirka wax ka ka qayb qaata waa gooni baa loo riixay lama dhihi karo marka ee, isha adiga ninka dhalinyarada sanadkan waa wuxuu u istaagi karaa de- doorasho amaba xildhibaanimo waxaaba ka horeeya ninka adeerkiisa ahaa oo booskii fadhiyey muddo lix iyo toban sana ama labaatan sana ilaa iyo dowladdii sidii loosoo dhisay iska daayo kuwa hata joogo kuwii hore ee, cabd- een, een, dowladdii dhexe soomaaliya ee burburtay kasoo qayb qaatay marka ninkaasi iyo aniga markii laska soo la- laisku soo barbar dhigo iska een, iskama ciyaari karno ee, ee, rool roolka dhinaca lacagta doorka Ah, marka maxamed nuuraani eh, caqabadaha awood sheegaya ugu badan tahay siyaasiyiin lacag haysto muddo eh, eh, ka soo shaqeynaya waayo arag ah k- siyaasadda oo leheeda yaqaanaad dabcan eh, xildhibaanku ah laga yaaba inuu booska u tartamayso uu hadda kuu matalo marka makuu muuqata caqabad ku hayso aad iyo aad caqabado badan aa iska jiri karo een, waxaa ka mid ah caqabada koowaad een, een, dhaqanka soomaalida oo la yidhaahdo qofku markuu da-yarya in la yidhahdo adiga hadda maxaa kuu geeyay wax siyaasad ama maamul kuu geeyay oo nin dhallinyaraha waxbartaa tahay aad meelahaad kale ka qaraabadid in lagu yidhaahdo dadkii aad ka dhaadhicin karin marka hore ay adkaanayso in laga dhaadhiciyo waxaan inay yihiin cilmi la barto een, in talent ama hibi ilaahay bixiye ay tahay oo waxaas ay tahay marka labaad een, dadka noo matala meeshaas runtii welwel weyn kama qabno marka hore markii la fiiriyo sababtoo ah aqoontoodana ma lahan oo maamulkii oo dhowrkiisana meesha iska joogaan wax isbedela maysan samayna dalkeena marxaladda ku jiro waan ujeednaa laakiin waxay dadku ku handadaan inta badan ay leeyihiin dadkii shacbigii aan wacyigalsaneen inay dhahaan lacag badan aan haystaa een, intaasaan ku dooranaa waxaa laga yaabaa inuu la heshiiyo ninka suldaan ku ah beesha inuu la heshiiyo yidhahdo markaad aniga meesha igu qabato aniga suldaannimadaadi baan kugu qaban oo dee ii ilaaliya booskaaga booskaaga aan kugu ilaaliya booskayga ii ilaaliya inuu yidhaahdo ama lacag uu u ballan qaado ama shacabkii si kale inuu u handado ama markaan la tartamayn oo kale wadanka maraaxil kala duwan uu ku jiraa in lagu yidhahdo qof da-yar maadaama aad tahay dhan dembiyad lagugu soo eegin jira ninkaan qof ku yahay wuxuu noola tartamaya waa dhibaato kale ama wax kale uu kugu soo rugo marka caqabadahaan is leenahay waa arrintaas een, aan runtiina aana jirin hadda maanta dad aan u dacwoono aan u dacwo tagno aan dhaano codkaan in la dhegeysto een, caqabadahaan is leenahay waa idin hortaagan yihiin waa caqabadahaas Eh, cabdi casiis eh, dowladdu in shaqo yar laga helo ama dhalinyaro badan ay ka shaqeysa dabcan Eh, ciidamada dowladdu dhalinyara u badan hay-adaha dowladdu waxaas oo dhan eh, ma dhahayno looma shaqeyn laakiin eh, boosaska siyaasadeeda qabiilka ku saleysana dhibkoodu ka haystaa marka adigu wax gaaram dareemaysa si wanaagsan cabdiqaadir een, wax si gaara waan dareemayaa een, runtii een, shaqada dareemaysaa tusaale ahaan dhibka
runtii waxaan dareemayaa in een, een, dha- dhalinyarada soomaaliyeed ama aniga ahaan aan soo bartay een, een, wax- waxyaaba fara badan een, bachelor degree aan haystaa een, jaamacadihii dalkan ka baxay afar sana aan wax baranayay haddana maanta een, haddaan tago een, xafiisyada qaar ee dowladda een, muxuu ahaa si- sidii loo baahnaa een, uma soo dhaweynayaan dhalinyarada ama qofka aqoonta leh had iyo jeer waxay rabaan een, dadka da-da waaweyn ama dadka juhalada ah inay muxuu ahaa een, een, ay ay doorbidaan marka caqabadahaasaa jiro een, marka dadka sida sidoo kale waxay aaminsan yihiin een, ama marka laga yimaado caqabada jirta adiga booska siyaasadeeda ama wasiir baa ku matala ama waxaad ka hadlayna waana siyaasadda ku biirtaan caqabad gaar ma ku haysataa caqabad gaara way haystaa een, caqabadaasi waxay tahay inuusan een, fahmaynin qofka muxuu ahaa een, oo imitela een, waxyaaba aniga aan ka hadlaayo een, haddii qofkaas qof dhalinyara uu ahaan lahaa ama qof waxbartay hadduu ahaan lahaa runtii duruufahayga wuu fahmi wuu fahmi lahaa laakiin hadeertaan ma- is- ima fahmaayo een, alshaan marka sidaas darteed een, waxaan waxaa nagu qasbay dhalinyaranimada inay inaan kusoo biirno ama siyaasadda inaan soo galno aad iyo aad waxaan rabaa inaad weydiiyo su-aal eh, saddexdiinaba hadda waxaa wax soo xulayo konton qof waxaana marjac u ahooda dhaqameedkii eh, dabcan beelaha matalaya marka arrintan aad ku celinaysaan oo lacag iyo waxaad ka cabanaysaan soo meesha ka mabaxayso haddii konton qof wax soo xulaysa la yidhaaho ee adkaan doonto in qofka lacagta le konton qof uu qanciyo marka soo idiima muuqato fursad ka duwan eh, tii laba kun laba iyo toban la taagna cabdiqadar waa maasan tahay sax waaye taas waxaa la dhihi karaa dad qaarkiisoo fursado u tahay laakiin waxaa jira ee, rag ayaga ah wasiiro ayaga ah xildhibaano ayaga ah odayaasha beesha oo hadday eh, nabadoonkii beesha ahaan lahayd ayaga ay yihiin wax weliba ayaga isku qatay sidaa ilsi lamida marka waxayba awoodaan qaarkood inayba gataan eh, een, kontonka qof oo meesha imaanaysa een, qaarkood waxay dadka ku fakan karaan dhallinyarada markay meesha imaato iyo haweenka waa dad wax fahmi kara ee masiirka siyaasadeed haatan socdana wax wax ka fahmi kara een, ayadoo taasi ay jirto marnaba lagama maarmaan maa qofka maadaama uu yahay qof weyn wuxuu kula dhaqmaa si oo oo isha adiga bini aadanimo ka baxsan kuma fiirinayo inaad tahay qofka maanta bedeli lahaa amaba bulshada wax u qaban lahaa marka eh, fursadna waa ka muuqataa fursadna kama muuqato aniga fikradeyda taas waa
Een, runtii een, waxaan isleenahay wax badan een, waa isbedeli doonaan Een, waxaan isleeyahay aad iyo aad een, haddii la fiiriyo fursad way jirtaa laakiin fursaddaas haddii aan laga daba tegin wax badan ayaa isbedeli karaa la dhihi karaa oo corruption ama musuqmaasuqa dhici karo Een, odayaasha markii la fiiriyo dadka qaarkood waxay leeyihiin dad odayaal ah een, ama dad siyaasad daneeya ama dad iska adiga aan matali karin bulshadii marka oday dhaqmeedkan qof hadalkiis maqlaayo oo qofkuu rabo u odaynayo inuu soo xulaa laga yaaba maadaama odaygu soo xulaayo Een, waxaa kaloo caqabad taagan oo taas ka weyn ah laakiin waxaa wax laga soo xulaya waa dhalinyaradii waa haweenkii waa waa bulshadii ee aada matalaysa ama beeshoo dhan ee, dabcan ma ahan in odagu keligiis goon gaari doono saaba u fahmay haddii saas tahay oo sidii la rabay u dhacdo waa tan u baahnayn laakiin hadday u dhici weyso ayaa cabsida een- een ka jirtaa meesha laakiin caqabad kalea jirto iyo muuqato oo ah een, dalkeen waxaa ka jira hadda maamul goboleedyo marka waxaa la yidhi madaxweynaha maamul goboleedka ayaa soo saxiixaya markay soo gudbiyaan taas oo madaxweynahan haddana een, bulshadii aan ku qanacsanayn maamul goboleed aana soo dooran hal qof hal qod- hal cod aan lagu soo dooran oo ayaga laftirkooda aan laga soo dooran bulshadii aan ku wada qanacsaneen oo laga yaabo madaxweynihii inuu taakeeyo qofka isaga markaas aan u baahnayn ama uu isleeyahay siyaasadaada hadhow uu ku hor imaan karaa ama dhibaato noocaas uu ku geysan karaa isleeyahay haddana caqabad kale meesha kale inay timaado maadaama ay wixii siyaasad ay yihiin oo madaxweynahana ay saameyn doonto maadaama qofka hadduu m p-ga ama xildhibaanka ah uu deegaankaas kusoo jeedo hadhowna talo uu ku yeelan doono marka caqabada ugu weyn aan isleeyahay oo ka imaan karta waa dhankaas oo een, madaxweynaha xasixi la yirahdo marka waxaan jeclaan lahaa een, baarlamaanka dowladda soomaaliya in ay laalaan qodobkaas ayna iska diidaan aad aa umaadsantahay haye okay cabdiqaadir een, runtii isbedel wuu jiraa haddii loo eego dhanka een, labada kun iyo labaiyo tobankii haddii hadda loo fiiriyo tookadan isbedel fara badan wuu jiraa Een, balse een, weli isbedel muuqda ma ahan waayo een, oday dhaqameedkiia dadka soo xulaayo marka xoogaa caqabado badan inay jiraan aan dareemeynaa marka haddaan nahay dhallinyaradii waxaan ugu baaqaynaa een, xafiisyada qoseeya un ka een, inay maxoogaa arrimahan si gaara ay u farageliyaan oo dhallinyarada mataqaana doorkooda een, ay- ay- ay- ay- ay muhiimad siiyaan laakiin dhalinyarada doorkooda qabiilkuu jiraa marka adigiyaana kasoo jira qabiilada okay een, qabi- qabiilkii hadduu u yahay qofka horjoogaha ama malaaqa metelaya qabiilka hadduu yahay qof een, muxuu ah oo danaysta ah oo muxuu ah caadi qaata hadduu yahay waa arrin- dhibkeeda leeda soo maha ha aad iyo aad aways waxaan rabnaa inaan dul istaagna bal ee, arrinta la xiriirto waxaa saxiixaya madaxweynayaasha marka laga yimaado odayaashan ama kontonka xubnood intay caqabad idinku taha markaad fiiriso ee, inaad tartantaan maadaama siyaasadan iyo codka lagu tartamayo Een, cabdiqadir aad baad u mahadsan tahay Ee, waxaad la socotaa maamul goboleedyada qaar kuma imaanin cod shacab kuma imaanin waxay ku imaadeen si aan kalsooni badan ku dhehnayn oo ay bulshadii ay si uun u dursan tahay sidaa awgeed maadaama aad xitaa mararka qaar aad shacabkaagii amaba kontonkii qof oo dadka soo xulayay adiga aad cod ka heshid waxaaba laga yaabaaba inaad xagga ee, markii maamulkii goboleedkii iyo adiga aad gaartid xaggeeda breshar lagaa soo saaro oo lagu yidhaahdo ee, sababaha sababahaas awgood wa- ma aadi kartid because waxaa waa saxiixi ugu dambeeya madaxweynaha iska yaa la yidhi marka waxaan ku raacsanahay walaalkay ee, nurani aan ku raacsanahay inay baarlamaanka ay laalaan qodobkaas saxiixaasi madaxweynaha Ee, waxaana talo ku darsan lahaa ee, maadaama la yidhi laba golaha loo kala sameynaa golaha ee, na- national committee of election loo sameynaa ee, go- golo qaran La- haa laba door laba laba goloo doorashooyinka qaranka kala kala hogaamisa marka waxaan jeclaan lahaa labadaas gole inay ku jiraan rag dhalinyaro ah oo u istaaga inay soo banbixiyaan masiirka siyaasadeed dhalinyarada soomaaliyad inay usoo banbixiyaan aad baan ku talin lahaa Een, runtii een, waa saaxiibkiisu ku hadlay yani wax saas kuma darayo laakiin waxaan leeyahay een, hooyo iyo aabo aniga waxaan ahay da'yar soomaaliyeed xaqna ule inuu u noolaado sida adduun weynaha u nool yahay Een, waxaan jeclahay in la isiiyo fursadeeda si aan mustaqbalka beri inaan la dhihinaan rabaa oo aan mustaqbalka maanta aan ahay mar walba waxaan lahaa mustaqbalka beriyaa tihiin kuwa kale naga daba imaanaya siyaasa le anagoo waayeelaan aragnaa marka mustaqbalka beri sida loo leeyahay mustaqbalka dhalinyarada ku jira laakiin oday kuma jiro marka waxaan leeyahay hooyo aabba fursad ii siiya maadaama muwaadin soomaaliyeed aan ahay dagaalka ma soo qayb qaadan gacanteeda dhiig ma lahan dembi ma ka geysan dalkayga waxaan rabaa dalkayga inaan badbaadiyo marka waxaan jeclahay in fursad la ii siiyo in aan ka qayb qaato masiirka ummadeyda iyo badbaadida qaranka dalka aad aa mahadsantahay
waxaan rabaa inaan ee, su-aashan kale caalamka baarlamaanadooda dhalinyaro kuma badna Eh, dad waaweyn baa odayaalka ah ayagaasaana go-aanada dowladeed gaar maadaama waxaa laga hadlayo ay tahay go-aan dareed maad fursad siisaan eh, dadka waaweyn oo waxbartay Eh, kuwa waxbaraba dood macquula kuwa waxbarta maad fursad siisid Een, waa mahadsantahay cabdiqaadir Een, runtii dadkaasi een, waa dad expert ah oo runtii een, aqoon u leh hogaaminta dalkooda een, masiirkoodana een, ka talinayo laakiin kuwa halkan jooga een, een, maskaxdooda runtii muxuu ahaa een, aaday u yar tahay ma wada xumo qaar fiican way jiraan ee balse mataqaana een, badda oo dhan hal mala ayaa qurmayaal lahay marka een, dadka ji- dadka ka jira oo dadka xuna ah, inta een, saame dadka kale saameynayo
maxamed aweys inaad adoo dhallinyaraa orodaahi waxa ka dambeeyo ma waxaa jiro siyaasado iyo dad taageerinsiinaya Een, maya cabdiqadar lama dhihi kara saas waxaa nagu dhaliyey waxay tahay amaba ee, aan u istaagnay do- doorkaas Een, maadaama ay yihiin dadka sanadkan ee, een, aan do- dadka soomaaliyeed badinkooda boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro la yidhi dadkii xorriyadda usoo dagaalamay ay yihiin welina aysan helin xaqa ku filnaa ee dowladda inay inay wax ka qabtaan hadday tii hore ahaan lahayd iyo tii hadda joogaan Maal- waxaa lahaa tiradii ugu banaanay wasiiro dhallinyarada hadda dowladda matala wallaahi lama dhihi karo saas aniga ma eh, fikraddaasi ma qabo waxaan ogsoon tahay wasaaradda eh, dhallinyarada sportska ilaa iyo haatan inay meelmarin la-dahay inay soo saarto hadday ahaan lahayd so- eh, eh, gol- golihii eh, qaran ee dhallinyarada kuwaasoo u dagaalami lahaa inay masiirka soomaaliya ay wax ku yeeshaan dhallinyaradii marka waxaa la dhihi karaa constitutionka soomaaliya ama dastuurka soomaaliya waxaa ku jira boqolkiiba soddon inay inay dumarku wax ku helaan hadda ani taladeeda waxaan ku darsan lahaa een- een shirka hadda lagu balansan yahay in garowe ee, madaxda ay ku yeeshaan een- een- ee, lagu- ee, dib loogu eegayo dastuurka in lagu soo daro qodob ka hadlaya een, inay ka qayb qaataan dhallinyarada soomaaliyeed boqolkiiba inta la doono ha laga siiye een, waxaan jeclaan lahaa soddon wixii ka badan anigu waxaa fiftan jeclaan lahaa boqolkiiba konton jeclaan lahaa in laga siiyo iskuma iskuma badin lahayn waa dad odayaashan waxbaa u fiirin lahaa Een, marka waxaan dhihi lahaa ha lagu soo daro xaqoodana ha- ha la siiyo Een, taas baan aniga fikrad ahaan u qabay Waan gartay. Eh, isla qodobkan eh, dastuurka salka ku hayo ee la xiriira tirada la siinayo eh, boqolkiiba soddon haweenka la yiri ma isleedahay inaad lambarka yeelataan bay ahayd mase toddobaatanka soo haraa waxaa lagala jiraa dhallinyarada Een, runtii sida xaqa asaasi ahayd todobaatanka soo haray dhalinyaro inay noqotay ahayd laakiin nasiib daro ma aysan noqon haddase waxaan rajaynaynaa maadaama een, dee, waxaa la yidhi hooyada laakiin cidna kuma xusan soomaha odan lama dhihin qof lama siin marka dee ta- ta- taasaaba dhib kala ah haweenka laftirkooda markii hore lama sheegin rag kaliyaa le lama dhihin moogtahay marka haweenku waxaa la yidhi goonin waa loo sheegay toddobaatanku way israaci karaan wax u diidi kara ma lahan marka annagana waxaan rabnay in qoontana la siiyo qayb gooniyana la siiyo dan inta kalena aan la wadaagno dadka asxaabteena kale saad og tahay dhallinyarada soomaaliyeed qof dembi kastoo wadanka ka dhaca ama dalka dibadiisa ka dhaca ama qof loo geysta ama qof ku dhaca waa dhalinyaro waxaa ugu dambeysay isbuucdii hadda aan soo dhaafnay dhalinyaro soomaaliyeed la tooganayay een- een aq- ee lagu fulinayay dib toogasho ah waxaa laga yaabay arrin kaloo ka duwan in la heli lahaa haddii labaatan sano toban sano ka hor dhalinyarada soomaaliyeed ee la siin lahaa doorkooda ayna ka abaabuli lahayn dhib kastoona gaara dhalinta soomaaliyeed ay gaarto tahriibka waxaa galo waa dhalinyaro soomaaliyeed waxaa loo xiro dhibaatooyin wadamada deriska ama wadamada caalamka kale ama soomaaliya loo xiro oo xabsiyada ku buuxa waa dhalinyaro soomaaliyeed ma jiraan wax xaqooda ka hadla qof kastoo arka maanta qofka habeenkii markaa socota magaalada muqdisho aan ka noolnahay qof sagaashan jir ama toddobaatan jir ama konton jir markaad aragto meeshuu rabo iska mari karaa marka anagoo dhalinyaro ah markaan kasoo baxno hodheelada ama meelaha qaarkood aan kasoo baxno waxaa leeyahay shaatiga kor u qaad id kaar ma wadataa qof noocee tahay dhalinyaronimada dhalinyaronimada aan nahay ayaa dhibaato noo geysanayso ugu dambeyn eh, xalku muxuu ku jiraa ka bilaabo maxamed aweys cabdiqadar xalku wuxuu ku jiraa in dib loo eego masiirka soomaaliya ay ku leedahay masiirka dhallinyarada soomaaliya ay ku leeyihiin een, een, een, hadday ahaan lahayd dowl- dowladda dhexe ee federaalka hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada in baarlamaanka wax laga siiyo golaha een, een, insha adiga een, laga siiyo een, sharci dejiyaasha kale wax laga siiyo maxkamadadii wax laga siiyo wasiiradii wax laga siiyo xaqooda in la siiyo ayna ayagu ay u doodaan kuwa kale anigu haddaan ahay nin dhallinyaro ah nin dhallinyaro uu booskaygu joogo waan isfahmi karnaa laakiin oday adeerkayga markaan u tago canaan ila soo horjeysanayo iyo qaylo oo aabbahin igu dacwoonaya ninkaasi een, ma dhihi karo nin wax wax isla qabsan karno een runtii marka ugu horeyso waxaan ka raaligelinaynaa shacbiga soomaaliyeed anagoo da-yar waxbaratay ah inaan dhahno maanta beelaheen ayaan matalaynaa oo xildhibaanona ka rabnaa taas horta raaligelin buuxdaan ka bixinaynaa annaga waxaan nahay qaran soomaaliyeed qabiil manihin marka hore laakiin danta waxay nala gashay mar kasta xad- hal qof iyo hal odaa la gaaraa saasaa la gaaraa saan u dhahaynay waqtigiyaan ugu dheeraaday marka maanta inaan dhahno annagoo qaran soomaaliyeed oo dhalinyaro soomaaliyeed oon qabiil aanna kusoo korin oo aan nahay muwaadiniin soomaaliyeed oo badbaadin raba qarankooda inaan dhahno horta marka hore raaligelin buuxdaan ka bixinayna dali diba dadkan dhegaysanayo ee waxaa laga yaabaa dad een een dibad joog ah oo dhahayaan haddana dhalinyaradii hadda beesha mar kale lasoo cusboonaysa inay dhahaan anagu beel ma nihin waxaana mateli doonaa markaan noqono insha allahu tacaala qof kastoo dhalinyaro muwaadina soomaaliyeed ayaan xildhibaan u nahay shacbigii soomaaliyeedaan xildhibaan u noqonaynaa waxaan rajaynayaa insha allah dowladda soomaaliya iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya inay arrintaas wax ka qabtaan dadka dhibaatoonayo shaqa la-aanta haysto dhibaatada ka dhacayso boqolkiiba sagaashan inta in ka badan waa dhalinyaro soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed idinkana doorkiin idinkaa gabay u istaaga annaga xabad muwadna qorina muwadna mana dagaalamayno laakiin codkeena inuu gaaraan rabnaa adunweynaha waxaan doonaynaa inaan u noolaano sida dhalinyarada caalamka ay u nooshahay waxaan rabaa tacliin inaan barto waxaan rabaa caafimaad inaan helo inaan shaqaysto mustaqbalkayga inaan ku noolaadaan rabaa sida adunweynaha ay u nool yihiin inaan u noolaadaan doonaya
cabdiqadir xalku wuxuu ku jiraa in dhalinyarada soomaaliyeed ay istaagaan ee xuquuqdooda ay raadsadaan runtii dhalinyarada soomaaliyed waxaan dhihi lahaa cid ma jirto cid idin imaanayso idin dhehayso xuquuqdoodaana leedihiin xuquuqdooda inaad raadsatiin oo aad mataqaanaa siyaasadda qayb qaadatiin oo aad iyo aad muxuu ahaa aad isugu xirnaatiin oo aad mataqaanaa aad samaysiin aad aa umadsanta dhammaantiin aad baad umahadsantiin aada umahadsan tahay fursadda aadna siisay runtii v o edan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynayaa barnaamijyadan oo kale inaad badan doontaan insha
aad buu u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayey xubintaasi madasha dhalinyarada halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin heesay ku wada luuqayaan jacayl lama moosi karo
jacaylama muusi kara oo sidii mayay gudaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay gudaa mirood buu kugu dilaa mid yadaab lu sitaa hal gowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa mid yadaab lu sitaa hal gowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku matalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku matalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa macan loo saydhiya aqooy muradka lagu xidhaa
codkaas nimco yaasiin iyo cabdinuur allaale waxay gebagabo yihiin idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ay- dhinaca farsamada ayaa idinla socotiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanta dambe waxay sale
adigu waad maabise imayracayo imire mawjada hoosa ku dhacay dhexdooda ku maxaya ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugi jacay hiil intaan migsaday ku mumay dhexdooda ku maxaya ilaa madaxa qarsoon madgabsha mugi jacay hiil inta miliqsaday ku mumay dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheano ismood dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheano ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqan lahayd murtida waxaan uga socdaa ma moogin midhkan jecle
This program has come to you from the Voice of America, Washington.